wanaagsan dhegaystiyaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha dhegaystayaasha qaayaha lahow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaynu ku qaadaa dhigi doonaa baraha bulshada ay ku xidhiirto sida facebook twitter instagram iyo goobaha kale oo bulshadu ay u isticmaasho siyaabo kala gedisan haddii ay ahaan lahayd faa'iidooyin iyo iskaashi waxbarasho iyo waxyaabo kale oo la halmaalaa ayaa dhinaca kale waxaa jira dad iyaguna u adeegsada dhinaca baahinta wararka iyo kala warqaadashada bulshada inteeda kale haddaba taa inkastoo ay jirto ayaa waxaa daba socda waxyaabo aan wanaagsanayn oo dadka qaar ay u arkaan inaanay habboonayn in goobahaasi lala yimaado maxaa faa'iido ama khasaaraha ay leeyihiin barahaasi barnaamijka ayaanu ku qaadaa dhigi doonaa waxaa nagala qayb qaadanaya aadan makina oo p h d ka diyaarinaya cilmiga public policy and administration ee jaamacadda walden university magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee dalka maraykanka aadan makina sidoo kale waa tifatiraha degalka wararka wardheer news isagoo jooga dalka kenya ayaan khadka telefoonka kula xiriiray waan weydiiyey bal marka hore inuu sharxaad inaga siiyo waxyaaba uu kala socdo ilaa iyo hadda waxaa loo aasaasay goobahan ay bulshadu ku warqaadato waxaana uu ku warceliyey facebook whatsapp twitter iyo kuwan kale ee faraha badan ee maalin walba soo ifbaxaya waxaa loogu talagalay in bulshada ay ku kulmaan ku sheekaystaan isweydaarsadaan wixii qiimo iyo qaayo u leh noloshooda iyo caalamka guud waxaa laga wada sheekaysan karaa wax ku saabsan arrimaha qoyska carruurta dagaalada adduunka ka aloosan dhirta iyo daaqa iyo wixii dhib oo deg deg ah oo markaas soo baxa si looga hortago hase yeeshee dad badan baa waxay u isticmaalaan si xun waxaa ka mid ah qoqobid iyo kala qaybin qadyaalad iyo diimo oo nin walba uu la soo baxay fikir gooni ah taasoo dhalinayso iska horimaad dagaal fawdo isnacayb iyo waxyaabo kale waa tahay waxaa jira sidoo kale dhibaatooyin faa'iidooyin uu leeyahay inkastoo hadda aad ka shanqarisay dhibaatooyinka iyo faa'iidooyinka intu ba laakiin waan usoo laaban doona iyagoo faahfaahsan si gaar ahaaneed markaan diiradda u saarno maxay yihiin faa'iidada ay bulshada barahan u leeyihiin
bulshada waxaa ka mid ah mathalan qof lumay oo la raadiyey oo la helay canug la waayey oo dadkii ay isugu tegeen qof aanan waxba aysan isku ahaan canugaasi oo soo geliya baraha in canugii meel hebel lagu arkay amaba la helay oo gacanta lagu hayo in ma aragtay qof udur tabanaya ama sheeganaya oo qof kale oo aysan war iska haynin uu u sheego uu yidhaahdo cudurka ku hayo dawadiisa waa waxaas way badan yihiin waa tahay waxaa kaloo jira ma aragtay xaalufin badan oo dhulalka qaarkiisa ka socdo sida dhulka soomaalida oo dad shisheeye ha noqdaan dad soomaali oo aan dana ka lahayn keliya doonaya inay eegaan jeebkooda oo buuxsama in dhulkii ay u soo adeegsadaan dad shisheeye ah ama soomaalidii dhexdeeda dhulkiina la xaalufiyo oo marka abaar baahsan ay ka dhacdo adhow waxaa kaloo jira faa'iidada ku jirto waxaa ka mid ah waxaa la ogaaday hadda ardada sida facebooka isticmaalaya ee wada xidhiidha fasalladii maanta ay ka soo shaqeeyeen ama su-aaladii loo soo diray waxa ay yidhahdaan homework ardada wada xidhiidha inay ka taya badan yihiin kuwa aan wada xidhiidhin oo maaragtay imtixaanaadka ay ka gudbaan jaamacadaha qaarkood way aad bay ugu horumareen xagga xayeysiinta soo jiidashada arda badan xitaa jaamacadaha qaarkood waa lagu baraa facebooka marka faa'iido badan bay leedahay waa tahay aadan marka khadka telefoonka dhinaciisa ayaan jaleecaya dhegeyste ayaan jeclahay inaan kuusoo gudbiyo dhegeyste kusoo dhawow barnaamijka magacaaga iyo deegaanka aad joogtiyo su-aasha aad qabtid way magacayga waa cabdilaahi maxamed xuseen oo jooga magaalada hargeysa su-aasha aan weydiinaya waxa weeye barahan lagu xidhiidho waxa ay keenaan faa'iido darro maxaa sababa su-aasheeda kale ee labaad aan weydiinayna dadka badan ee baraha ku xidho had iyo jeer haddii ay noqoto marid ama ay meelaha ku ballamaana filot baa ku dambeeya oo aakhirka way guultaraystaan tusaale inan yeelan baa ka wada sheekaysanaya baraha kadibna had iyo jeer way ku feelgaroobaan oo halkaas aya ben ayagana maxaa sababa waa intaa walaho aada iyo aad waxa weeye haddii boqol baabuur ama toban baabuur ay waddada marayaan hal baabuur ayaa ishaada qabanaysa haddii toban gabdhood ay waddo marayaan hal gabadh ayaa maskaxdaada ama aragtidaada qabanaysa marka ninkii dhalinyarada ahaa wuxuu iska dhaadhacshay sida keliya uu gabadh ku heli karo uu hanto la noolaado inay tahay inuu baraha ku jiro hadi- habeen kuwaas waa kuwa aniga aan u baxshay derbi jiif ama iskoris oo aan dan kale lahayn har iyo habeenna dhex taagan facebooka ama meelaha kale wax kale oo aragtidiisa u muuqatana ma jirto aan ka ahayn keliya in uu raadiyo hadafkii uu lahaa kaasoo ah gabadh uu jecel yahay ugu dambayntii ama wuu guulaysanayaa ama wuxuu ku dhacayaa meel cidlo ah waxaad arkaysaa soomaalida maanta dhaqan kale inay qaadatay adduunkii bay u kala yaaceen sweden baa la joogaa yurub oo dhan baa la joogaa maraykanka canada nin walbo fikrad gooni ah ayuu la imaan doonaa hadhowta dambe kuwii dalka sii joogay markaa ka waran waxay ku Mm.
dayanayaan kuwan debadaha ka imaaday ninka dhalinyarada ah ee gabadha raadanaya Mm, waxaa la habboon inuu maskaxdiisa bedelo mm, oo uu raadiyo hab kale oo uu nolol macaan ugu noolan lahaa ugu noolaan lahaa ama uu u raadsan lahaa gabadh qalanjo ah oo u qalanta waa tahay haddaan su-aal raacsado ee soomaali badan baa isticmaasha barahan ee bulshada ku kulanto facebook twitter iyo waxyaabaha la midkaahi waxayna kala mid yihiin sidoo kale bulshada caalamka qeybaheeda kala gedisan oo isticmaasha ma kula tahay qaab wanaagsan oo ay soomaalidu uga faa'iidaysan karayso adeegyadaasi inay jiraan way jiraan eh, shirkado ayaa laga dhex samayn karaa wax yaroo cadad oo lacaga ayuu facebook kaa qaadayaa waxyaysiin kartaa dad badan baa ku raacayaa alaabtii aada iibinaysay baad ku gadi kar- kartaa muxuu ahaa hay-ado samafal ah unions associations oo wax macquul ah ku salaysan wanaag mar kasta waa in laga fogaada xumaanta marka annagu soomaali haddaan nahay sheekadeenu waxay noqotay un inaan ka sheekaysano siyaasadda waddanka markaa ka aloosan gobol gobolaysi qabyaalad jilib jilib laf laf waa la kala tegay aad baa loo kala fogaaday dadkan wax bartay ee professionalska cilmiyahanka ah Mm, inay la imaadaan mabaadi la isugu keeni karo soomaalida oo ay uga faa'iidaysan karaan xag dhaqaale xag bulsho iyo xag siyaasadba aad iyo aad dad badan ayaa jira oo si khaldan u adeegsada facebook ama twitter ama goobahan kale ee dadku ay ku kulmaan qaarkood aqoon darri ha u geyso inay sidaas sameeyaan kuwo kalena ula kacba dadka noocaasi maxaa la qumsi bulshada inteeda kalen aysan khadaadka noocaasi een, ku dhicin oo lagu fasahadininna aniga shaksiyan aadan ahaan waxaan leeyahay saaxiibo badan oo facebook haddii aan ka dareemo qof xumaan wata ama soo geliya xumaan barta aniga aan ku loolamo Mhm.
waxaan sameeyaa waan ka tira ah Mhm, intaasaa ku filan qofkii wuxuu soo gelinayaa wax fawaaxish ah mhm, wax ceeb ah wax aanan dhaqankeena ahayn Mm.
wax laga xishoodo oo laga yaryaqsoodo mhm.
marka qofkaasi oo kale inaad la saaxiibta maha waa inaad iska celisaa oo aad iska tirtaa waa tahay Eh, dhegeystahan ayaan jeclay inaan kuusoo gudbiyo magacayga waa cabdullaahi waxaan joogaa magaalada muqdisho waxaan weydiinayaa aqoon-yahanka aladan facebooka ama dharka bulshada ee ku xiriirta mas odhan karaa qarnigan waxay soo siyaadiyeen khasaarooyin fara badan iyo dhibaato iyo in si qaldan loo isticmaalo ayadoo ognahay in dhankan marka laga fiirina faa-ido looda haddana faa-idada ma loo arki karaa inay ka xoog badatay in eh, wixii si xun loo loo maamulo loo isticmaalo runtii hadda ma hayo cilmi baarid oo maaragtay sheegaysa dhanka uu u badan yahay isticmaalka facebooka xumaanta iyo wanaagga hase yeeshee qoladii furtay ama bilowday facebooka shaqadooda ma aha iyaga inay xumaan iyo wanaag ay arkaan baa noloshooda ku salaysan inay xumaan isla wadaagaan maxaa ka mid a pornography waxaana yidhaahdaan balaayiin baa ku jira oo isla xiriira oo maalin walba noloshooda ay ku dhisan tahay xumaantaas bani aadamigaba laftigiisu xumaan iyo wanaag waa loo kala bayaamiyey qofka muslimka ah waxaa laga doonayaa inuu wanaag uu raaco oo xumaanta uu iska dhaafo Mhm, ilaahay baaba yidhi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cani almunkari wa tu'minuuna billah mhm, qofka muslimka ah waa kan wanaaga had iyo jeer ku dadaala oo xumaanta iska dhowra annagii soomaalida ahayn laa ilaaha ila allah maxamedun rasuulullah ayaanu leenahay haddana waxaad arkaysaa dhalintii oo faraha ka baxay oo aan cidina u tarin karin oo ku nool wadama debedaha ah oo aanan control lahayn wadamadana way kala yihiin carabaha waxaa laga yaabaa inay control ay geliyaan waxyaabahan xuna fawaaxishka ah laakiin wadamada galbeedka wax control ah ma laha marka waalidkiina had iyo jeer miyuu indhaha ku hayn karaa ubadkiisa waa maya canug dibaddaa ku nool oo aan waalid qaadin oo iskiisa u tegay ama qoyskada raacay hadhow markuu barbaaray oo wadadiisi iska raacay wuxuu rabo ayuu samayn karaa marka sida keliya ee looga hortegi karo xumaantan baahsan waxa weeye in dadkii la wacyi la wacyigeliyo hase yeeshee kuma filla way jiraan culimo badan oo had iyo jeer ka hadla arrimahaas laakiin way yar tahay waxaana loo baahan yahay tayadeeda in sare loo qaado oo dadkii la wacyigeliyo lala hadlo siiba dhalinyarada wa tahay waad maadsan tahay aadan waxaan sidoo kale jeclahay inaan ku weydiiyo awoodda ay barahani leeyihiin waa lala socdaa sida abaabulkii kacdoonna lagu riday dalal badan madaxdooda dhanka soomaaliya ma kula tahay in loo wacin karo wacyigelinta bulshada iyo ka joojinta dhibaatooyinka soomaalida dhexdooda gaar ahaan arrimaha qabyaalada oo la rumaysan yahay in soomaaliya ka mid tahay waxyaabaha sida aadka ay ula degay taasi waa la yeeli karaa waxayna ku xiran tahay madaxda dawladda soomaaliya oo ku dhaqma waxa ay ku wada heshiiyeen ama qaanuunka uu qorayo haddii had iyo jeer laga leexdo qaanuunkii oo aana loogu dhaqmin sidii laga rabay bulshadiina way sii kala qaybsamaysaa nin walba fikrad buu la imaanayaa gooni ah shan iyo labaatan sana laga joogaa soomaali intay is cunaysay wayna adag tahay sidii la isugu keeno in adduunweynaha la dhex yaaco la yidhaahdo soomaaliy sidan dani nooma aha facebooka bal wadagala oo aan ka wada hadalno taas way adag tahay kuwa madaxda ah ee loo dhiibay xukunka ayaa la doonayaa xukun caadil ah inay dadkii soo dhex dhigaan kadibna guul baa laga gaadhayaa inshaa allah dhegeystaha ugu dambeeya bal aan soo qabto dhegeyste adiga ugu dambeeya bal magacaagii iyo deegaankaad joogtay su-aasha aad qabtid magacayga waa saadiq cabdikariin xasan waxaan ku suganahay lombos ohio su-aasha aan weydiinayo mas-uulka waxa uu yahay waxaan aragnaa facebooka iyo twitterka iyo waxyaabaha baraha bulshada ay dadka inta badan aada u isticmaalaan in mar walba la sheego in dub dhac aada u fara badan uu leeyahay waxaan weydiin lahaa maxay tahay faa'iidada laga heli karo baraha bulshada dadka ay ku kulmaan marka laga reebo dadka waxaa xun ku isticmaala sida waxyaabaha qaabka daran ee wararka ama waxyaabaha kale soo gelgeliya dadka maxay tahay waxyaabaha kale ee laga faa'iidayo oo wanaagsan barahaas su-aashaasa weydiin lahaa wa waan fahmay su-aashaada wanaaga wuu badan yahay haddii aad tihiin toban arda oo soomaali ah oo jaamacad wada dhigta oo isku duruus ama isku fasal qaata hal bare ayaad samaysan kartaan meelaad ku wada kulantaan oo aad iska caawisaan homewaga qoraalada haddii kalese waxaad samayn kartaa qof kaloo saaxiibkaadoo wax bartay kaa cilmi badan inaad la xidhiidho hadday tahay maqaal soo qor lagu yiri inaad u gudbiso markaad qorto kadib maa isaga inuu kuu wada qoro taasi waa plagiarism tuuganimo wey oo aad tiraahdo walaale dee wakaas beri imtixaan baan leeyahay warqadaasi bal iga fiiri wixii aad igu kordhin kartana igu kordhi haddii aad doonayso dalkaaga inaad wax ka qabato idinka oo koox ah intaad iskaashataan ayaad ganacsi ka bilaabi kartaan waddanka waxaa kaloo jira waxaad samayn kartaan intaad isku imaataan aad dhahdaan maxaan ka samaynaa magaalo hebel wadda ma ka dhisi karnaa dambeni hebel qandaraas ma siin karnaa magaalo hebel ma ka samaysan karnaa webiga qarkiisa meel lagu dalxiiso oo annaguna dhaqaale naga soo galo bilicda magaaladana aan kor ugu qaadno ama beero waaweyn oo galab soo saara midho dadkiina ay maaragtay alxamdulilah wax ka soo gaara dumarkii shaqa la-aanta ahaa aada siisaan mirihii iyo wixii ka soo baxay la yidhaahdo kac soo gad galabtiina ay keenaan taasina waxa weeye waa horumar kale marka waxyaabo badan ayaa lagu samayn karaa ma aha ganacsi keliya xag siyaasadeed xag bulsho xag dhaqaale wax walba
waa tahay aadan dhinaca kale tifatiraanna waa tahay nin aqoon-yahanna waa tahay facebook waxyaabaha inta badan dadku ay soo dhigaan waxaa ka mid a websiteyo warbixino qoraa ama waxyaabo saxa badankood ay qoraan ay soo dhigaan haddana waxaa jira kuwo kale oo clictaas uun rabaa oo waxyaaba aan sax ahayn dhigaa marar badanna ay soo laalaabatay in fanaaniin nool laga been sheegtay la yidhahdo way dhinteen halkan click c c clictaas loo helo arrimahaasi bal ka waran sidee kula muuqdaan dadku ma arkaan inta websitekaas booqdaan ma arkaan laakiin facebook ay ku jiran facebook yaa lasoo dhigayaa waxa weeye jamaal waxa weeye wax la soo gudbiyey oo barahaas la soo dhigay waad akriday inaad iska hubsataa fiican mafsiiro al hal baa la siistaa ay tiri soomaali waa wax caadiyan ah maalin kasta qof ama laba iyo waxay ahaadaanba ay kula wadaagaan wax ay hore u akriyeen dad baa ka faa'ida oo wax aanan run ahayn qora iyada laftigeed waa cilmi cilmi weeye oo waad xasuusataa waa dhaxdaas nin kenyaan ah ama kenyati sidaad u taqaanaan maqaal uu soo qoray oo uu yiri soomaaliya waa in loo kala qaybiyaa kenya etoobiya in loo kala qaybiyo wuxuu fiirinaya fikradda soomaalida wuxuu fiirinaya garashadooda wuxuu fiirinaya dara dareenkooda bulshadii buu kiciyey markaa waxay keentay soomaalidii inay isku imaadaan rag waaweyn oo qoraa ah magacyadoo sheegi maaye oo awalba haystay fikradda kala qaybinta soomaalida ayaa u guntaday oo bilaabay in ay qalinka qaataan ama keyboardka ka dhawaajiyaan oo ninkii ay dagaal ku qaadaan kadibna ugu jawaabo u yidhaahda haye anugu saa olama jeedine waxaanun eegayay fikradiina marka hubsiin hal baa la siistaa waxaan lasoo dhigaya baraha akriso hadday ku anfacayso ka faa'iidayso haddii aada u aragto inuu yahay waxaanu sal raad toona lahayn qashinka isaga laakiin dad badan baa ku jahawareera jiritaanka warbixinada sax ahaanshahooda iyo run ahaanshahooda waxyaabaha qaar waa la sheegi karaa inay sax yihiin waxyaabaha qaarna dadku ay ku adag tahay inay sheegaan ilaa iyo ay ka ogaadaan mar dambe inaysan waxaan sax ahayn taas oo kale sidee baa dadka u qaadan karaa waxyaabaha lasoo qoro dhammaantood inay sax yihiin looga wacyigelin karaa in aysan dabintaasi ku dhicin arrinkaas qofka uu soo gudbiyey ee baraha uu soo dhigay dib baa loo baari karaa haddii uu yahay war cusub waad google gareen kartaa ama yahu baad isticmaali kartaa ama bain dibna waxaad u ogaan kartaa ama qof baa shaksiyan kuu sheegi karaa qofkii soo qoray inuu ku yidhaahdo waxaas wax waxba kama jiro laakiin waa la baari karaa waa la waa la dabakici karaa waa la ogaan karaa waxaas qofkaas uu soo qoray inuu run iyo bayn yahay hebel baa geeriyooday ama dhintay ama dunida ka tegay hebelkii eheluu leeyahay waa la wici karaa oo la weydiin karaa ma ka jiraa ninkii jaamac hebel ahaa ma nool yahay mise waa dhintay sheeka halkan lasoo dhigay deetana waa la ogaanayaa ninkii inuu geeriyooday iyo inuu nool yahay marka waxay u baahan tahay xaqiijin in dadku ay iska xaqiijiyaan waxyaabaha lasoo dhigayo nacam waa inaad iska xaqiijisaa hofsiina harba halbaa la aad iyo aad baad mahadsan tahay aadan makiin oo kaamaha ducnina waktigaaga aada masiisay guud ahaanna barnaamijka wixitaanka dhegeysta oon toddobaadkan kusoo qaadanay dhibaatooyinka faa'iidooyinka ay leeyihiin baraha bulshada ay ku kulanto sida facebook twitter instagram iyo goobaha kale ayaan intaasi kusoo gabagabaynayaa barnaamijka waxaa igala qayb qaatay oan u mahad celinaya aadan makiina oo ah aqoon-yahan cilmiga shahaadada p h d ka diyaarinaya jaamacadda walden university ee magaalada minneabolis ee gobolka minnesota dalka maraykanka gaar ahaan cilmiga public policy and administration waxaa sidoo kale u mahad celinayaa dhegeystayaashii barnaamijka igala qayb qaatay barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan tan iyo kulmi dambe nabadgelyo Thank you.